بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah yuhuudda oo saacado kooban gudahood xasuuq ku dishay in ka badan laba boqol oo shacab reer falastiiniyiin ah iyo xogagga muqaawamada oo ka hadlay tallaabadii cadowga shacabka ku xasuuqay iyo maxaabiistii koobnaa ay soo furteen imaaradda islaamiga afganistan oo soo saartay shidaalkii ugu badnaa muddo laba isbuuc gudahood ah kuna iibisay lacag ka badan toddobaatan milyan oo dollar dab ka kacay laba markab oo marayay xeebaha gacanka cadan kadib markii maliishaadka xuutiyiinta ay la heleen sawaariikhda lidka maraakiibta baarayaal yuhuudda ah oo ka digay in wax la mid ah howlgalka duufaanta al aqsa ay ka dhacaan deegaanada daanta galbeed ee dhulka filistiin maxay tahay cabsida cusub ee ay sahaynada ka muujinayaan deegaanada daanta dowladda kongo oo maxkamad soo taagtay raggii ka dembeeyey afgembigii dhicisoobay ee lala damacsanaa in lagu rido xukuumadda waddankaas haddaba maraykanka muxuu ka dhihi doonaa arrintaasi maadaama muwaadiniin waddankaasi u dhashay ay qayb ka yihiin tallaabadaas qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa maalinimadii shalay ee sabtida diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa iyagoo taageero ka helaya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay duqaymo wuxuushnimo ay ka geysteen mukhayamka nusayraad ee dhaca bartamaha qidaaca khaza diyaaradaha cadowga ayaa si isku mid ah u beegsanayay guryaha ay ku sugnaayeen dadka rayidka ah wasaaradda caafimaadka magaalada khaza bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in khasaaraha dhimashada uu gaaray ilaa laba boqol iyo toban ruux dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa afar boqol sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayey diyaaradaha cadowga oo sawaariikh dhowr ah la dhacya mukhayamka
يا الله يا الله يا الله
sawiro laga qaaday dadka shuhadada ayaa gelgelay baraha bulshada ay ku xidhiirto muuqaalada qaarna waxa ay muujinayeen iyadoo ehelada ay sagootinayaan dadka ka shahiiday
قطعة من قلبي راحت يا من قلبي راحت حبيبي حبيبي يا رب يا رب ترني الصبر بس يا رب يا رب تجعلنا من عبادك الصابرين المحتسبين عندك يا رب خذوا عندك لسه انت حن عليه مني والله حن عليه مني يا رب دير بالك علي دير بالك علي الحمد لله رب العالمين قلنا يما على المرأة يمكن نلحق يما يمكن بكره نلحق يمكن بكره نوصل. الله اعلم يمكن بكره نروح يما الله اعلم مش مش مخبيانا الدنيا لما مش عارفين إيش مخبيانا الدنيا يما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب شهيد عصفور بالجنة عصفور ابوك خدني معاك من يلا تعال يا ابو راجعين الجنة عصفور عصفور عصفور عصفور تلاقي عند المقبره تتلاقي يابا
majsaradan ciidanka yuhuudda ay ka geysteen mukhayamka nusayraad ayaa gilgishay qulubta dadka ururada cambaareeyeyna waxaa ka mid ah midowda gaalada yurub oo ka argagaxay xasuuqan waxaa sidoo kale bilowday bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo hor jeedo xasuuqaas kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool dalka urdun ayaana ku hor bannaanbaxay safaaradda maamulka yuhuudda ee magaalada camaan inkastoo ay isku dayeen inay safaaradda weeraraan waxaa haddana ka hortaagnaa ciidanka dabadhilafka dowladda urdun oo diblomaasiyiinta yuhuudda ah ka hayay ilaala adag نعم من علوا الاصوات نعم من علوا الاصوات نعم من علوا الاصوات لا ما بنرضى باليسار لا ما بنرضى باليسار لا ما بنرضى باليسار لا ما بنرضى باليسار في مخيم للسيارات في مخيم للسيارات في مخيم للسيارات في مخيم للسيارات يا امتنا يا للعار يا أم للسيارات في مخيم للسيارات يا أمتنا يا للعار
magaalada london waxaa iyadana maanta ka dhacay bannaanbaxyo looga soo hor jeeday xasuuqa yuhuudda ay ka wadaan qidaaca ghaza wargeeska washington bost ayaa sheegaya in gantaalada yuhuudda ay u adeegsadeen duqaymahaasi ay horaantii sannadkani dowladda maraykanka ugu deeqday maamulka sahaynada waxaa loo yaqaanaa g b u soddon iyo sagaal waana gantaalo si aad ah wax u burburiya waxay jari karaan masaafo dhan afartan mayl iyadoo lagu hegi karo qarabka lagu xadido goobaha ee loo yaqaano g b s gantaaladaas ayaa inta badan loo isticmaalay duqaymaha ka socda qidaaca mid ka mid ahna isagoo qarxin wuxuu ku soo dhacay iskuul ku yaalla mukhayamka nusayraad saddex iyo tobankii bishii meey ayna dhaaftay sababta ugu weyn ee diyaaradaha dagaalka yuhuudda duqaymaha wuxuushnimo ay uga fuliyeen xerada nusayraad ayaa ahayd inay soo furtaan maxaabiis yuhuud ah oo ay gacanta ku hayeen kooxaha muqaawamada filistiin abuu cubayda oo ah mid ka mid ah afhayeennada muqaawamada ayaa sheegay in halka uu cadowga uga faanayo inuu soo furtay qaar ka mid ah dadkiisa uu dhanka kala xasuuqay maxaabiis kale howlgalkan ciidamada yuhuudda ay ku soo furteen afartan maxbuus waxaa ka qayb qaatay dowladda maraykanka maamulka yuhuudda ayaana inuu maxaabiistan soo furta waxa ay ku qaadatay muddo siddeed bilood ah taas oo muujinaysa taagdarrida haysata iyo inaysan waxba u tarin awoodda teknolojiyadeed iyo midda sirdoon ee uu leeyahay howlgalka duufaanta al aksa ee toddobadii oktoobar ayaa bannaanka keenay xaqiiqada dhabta ah ee ciidanka yuhuudda kuwaas oo lagu sheegi jiray inay yihiin kuwa ugu awoodda badan mandiqadda bariga dhexe balse ay ku horsugnaan waayeen rakatabar iyo awood yar taangiyada mirkafa ee lagu cabsiingelin jiray dawaaqiidda gobolka ayaa lagu loodiyey bacaadka khaza
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijkeena caalamulyoom sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay maahir qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda the star ayaa daawacday maqaal ay uga hadlayso dowladda koongada dimuquraadiga ah oo maxkamad soo taagtay raggii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee lala damacsanaa xukuumadda waddankaasi sida aan la socno sagaal iyo tobankii bishii mey ee sannadkan waxa uu waddanka koonga martigeliyey iskuday afgembi kaasoo la doonayay in gebi ahaanba afka ciidda loogu daro xukuumadda kinshaza waxaana sida aan horay u soo xusnayba arrinkan ku lug lahaa shakhsiyaad ajaanib ah misena ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska kanadiya beljum milatariga waddankan ayaa saacado kadib sheegay inay soo xiri doonaan dhammaan afraaddii ku lug lahayd inqalaabkan dhicisoobay iyadoona xilligaas ay mas-uuliyiinta koonga ballanqaadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad soo taagi doonaan shakhsiyaadkan ugu dambayn saacadihii lasoo dhaafay ayaa maxkamadda milatariga ee waddankaas waxaa la soo taagay ilaa konton ruux oo ay ku jiraan shakhsiyaadkii ajaanibta ahaa ee aan soo xusnay waddamadii ay ka soo jeedeen sidoo kale waxaa raggan maxkamadda la soo taagay ka mid ah kuwa haysta baasaboorro kale balse asal ahaan ka soo jeeda dalka koongada dimuquraadiga ah markii la soo taagay raggan maxkamadda waxaa lagu dul akhriyey dhammaan wixii eedeymo ahaa ee loo haystay mana jiraan wax natiijo ah oo weli ka soo baxay dhanka maxkamadda milatariga ee kongo dhanka kale sida la sheegay kalfadhi dacwadeedkan waa midkii ugu horreeyey oo keliya waxaa harsan baa la yidhi kalfadhiyo kale oo laga yeelan doono kiiska tobaneeyadan ruux ee isku dayay afgembigan si kastaba ahaatee maahirow arrimaha sida hoose la yskula dhex maraya ee ku saabsan kiiskan waxaa ka mid ah in qaarkood ay xukuumadda kinshaasa ku xukumi doonto dil toogasha ah middaas oo maraykanka iyo waddamada kale ee reer yurub waaga ku baryay sii doontaa maadaama muwaadiniintoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee qaatay kaalinta lixaadka leh si loo afgembiyo xukuumadda haysa talada waddankan waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoo xiga waa alqudus al carabiya ee fadhigiisu yahay waddanka ingiriiska wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan baarayaal yahuud ah oo ka digay in wax la mid ah howlgalkii duufaanta al aqsa ay ka dhacaan deegaanada daanta galbeed ee ay yahuuddu xooga ku haysato wargeyska ayaa sheegay in laba baare oo ka tirsan machadka daraasaadka amniga yuhuudda ee jaamacadda talaabib ay sheegeen in dadka sahyuuniyiinta ay cabsi weyn ka qabaan in wax la mid ah wixii dhacay toddobadii oktoobar ay diiwaan geliso mandiqadda daanta galbeed kuwaasi oo lagu beegsado sahayinada waxay u aaneeyeen cabsida xilligan haysata sahayinada weerarada lixaadka leh ee ka socda deegaanada daanta galbeed iyo ururada cusub ee muqaawamada reer filistiin ee ka dagaalamaya deegaanada daanta kuwaasi oo lasoo baxay taagtiig milatari oo cajiib ah oo ay ku dhabarjabiyeen ciidanka yuhuudda ee isku dayaya inay soo galaan gudaha deegaanada daanta galbeed baarayaashan uu wargeysku soo xiganayo waxay sidoo kale sheegeen in tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhacay howlgalkii duufaanta al aqsa ay kordheen weerarada hubaysan ee ka socda daanta galbeed si gaar ah weerarada ay geysanayaan kooxda dulkaram oo ah koox cusub oo la aasaasay bishii maarj sanadkii tegey ee labada kun laba iyo labaatan taasi oo howlgallo culus oo u badan qaraxyo ku beegsataa ciidamada yuhuudda ee cudwaanka ku haya deegaanada daanta galbeed baarayaashan sahayinada ah waxay ugu dambeyn ka digeen weeraro la mid ah howlgalka duufaanta al aqsa in uu ka dhaco daanta galbeed loona baahan yahay inay ka hortagaan ciidamada gumaystaha yuhuudda waa sida ay hadalka u dhigeen waad mahadsan tahay maahir qodobka ugu dambeeya ee dhankeyga xiga waxa uu noqonayaa majallada the reporter ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso dowladda xabashida itoobiya oo ku dhawaaqday in hay-adda i m f ay weydiisatay lacag amaaha ah si ay wax uga qabato dhaqaaladarrada la degtay dalkeeda iyo dadkeeduba xogo hoose uu helayo wargeyskan ayaa daaha ka qaaday in itoobiya ay hadda sugaysa inay dhanka hay-adda i m f ay ka hesho adduun lacageed oo gaaraya ilaa saddex dhibic shan bilyan oo dollarka maraykanka ah waxaa socda wadaxaajoodyo u dhexeeya i m f iyo mas-uuliyiinta itoobiya si ay uga amahdaan lacag caddadeedu ay gaaraysay ilaa saddex dhibic shan bilyan oo dollar waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka jariiradda dhanka kale xukuumadda adis ababa ayaa sheegtay in hadda kadib ay oggolaan doonaan in ganacsiyada etoobiya sida soo dejinta dhoofinta iyo badeecadaha jumlada ah ay qayb ka noqon karaan hay-adaha i m f iyo world bank si halkaas ay uga soo baxda baa la yidhi fursad uu kobac ku samayn kara dhaqaalaha etoobiya dalkan waxaa muddooyinkan dambe dhaqaalihiisa dhulka la galay arrimo badan sida colaadaha ka holcaya qaybo ka mid ah gobollada waddankan waxaa dhanka kale xusid mudan maahirow in etoobiyada hadda codsanaysa lacagta amaahda ah caalamka looga leeyahay deymo fara badan iyadoona xukuumaddu uu hogaamiye abey axmed horraantii sannadkan ay weysay heshiis muhiim u ahaa misena ay isaga gudi kartay inta badan deymahan waana midkii ay xukuumadda nairobi uga iibinaysay korontada balse ugu dambayn uu laalay william ruuto waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga waa the independent kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in maraakiib laba ah uu dab qabsaday kadib markii ay gantaallo ku haleeleen xeebaha magaalada cadan ee waddanka yemen wargeyska oo soo xiganayo shirkadda dhanka ammaanka badda u qaabilsan dowladda britain ayaa sheegay in markab xamuul ah oo uu ku xirnaa calanka antiqua iyo baabuuda uu gantaal ku haleelay meel siddeetan iyo saddex mayl dhanka koonfur bari ka xigta magaalada cadan ee dalka yemen gantaalka ku dhacay markabka ayaa la soo wariyey in uu sababay dab xoog leh oo ka kacay markabkaasi hay-adda arrimaha ganacsiga badaha ee ingiriiska ayaa sheegtay inay warbixin rasmi ah ka heshay naaquudaha markabka taasi oo ku saabsan dhacdada weerarka ee uu kula kulmay koonfur bari cadan markabku wuxuu marayey koonfur galbeed ee gacanka cadmeed isagoo ku socday xawaare dhan siddeed dhibic labo markii lagu dhufanayay gantaalkaasi waxay taas keentay in uu dab ka kaco een markabka balse ugu dambeyn lagu guulaystay in la damiyo gantaal labaad ayaa jiray balse ma uusan ku dhicin markabka waxaana ciidankii saarnaa ay rasaas fureen intii uu weerar ku socday ayaa la sii raaciyey warbixinta uu soo qaatay wargeyska the independent aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay waddanka afghanistan marba marka ka dambeysa wuxuu ku sii tallaabsanayaa horumaro waaweyn kaasooy hoggaanka u hayso imaarada islaamiga ah ee dalka la wareegtay xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaa ku guulaysatay inay dalka ka qabato shaqooyin badan waxaana ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha maadaama dalka uu la daalaadhacayay dhaqaale la'aan sababo ku aadan iyadoo muddo labaatan sanno ah uu dagaal ka socday markii ugu horraysay ayay afghanistan ka mid noqotay dowladaha soo saara naftada wasaaradda macdanta iyo shidaalka xukuumadda islaamiga afghanistan ayaana sheegtay in tobankii maalin ee la soo dhaafay ay iibisay ilaa boqol iyo soddontan oo saliidda ciriinka ah kaas oo laga soo saaray ceelka saliidda ee amudarya ee dalkaasi naftadan ayaa toban maalin gudahood waxaa lagu iibiyey lacag dhan toddobaatan iyo kow milyan oo dollar xukuumadda kaabul ayaana toban maalin gudahood waxay sidoo kale ku iibisay lixdan tan oo saliidda kayriinka ah daqliga ka soo xarooday ayaana lagu sheegay soddon iyo saddex milyan oo dollar waraysi uu bilo ka hor bixiyey wasiirka macdanta iyo shidaalka imaarada islaamiga ah sheekhsi haabudiin dilaal ayuu ku sheegay in mustaqbalka ay hiigsanayaan inay soo saaraan nafta iyo gaas intaa ka badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولا معنا الحمد لله في أفغانستان عدد المعادن لا تعد ولا تحصى alxamdulilaah afghanistan waxa ay leedahay macaadin badan oo aan la tirin karin waa macaadin ku jirta soddon iyo afarta gobol ee uu ka kooban yahay dalka noocyada macaadinta waxaa ka mid ah dahabka dhuxusha dhaymanka lithiyomka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee macdanta waxaa hadda la soo saaraa dhagxaanta qaaliga ah sida biiruuj namruud dhaymanka kurameyd iyo sidoo kale naftada iyo gaaska وأيضا النفط والغاز أيضا al-wasiir shahaabudiin waxa uu sidoo kale sheegay in kheyraadka ku jira afghanistan si gaar ah macdanta iyo batroolka ay ku kacayaan dhowr tirilyan oo dollar lana isticmaali karo muddo boqolaal sano ah تبلغ قيمتها بتريليونيات دولار waxay qiimaheeda gaaraysaa dhowr tiliryan oo dollar insha allah wax dhammaanaya ma ahan khayraadka macaadinta haddii lasoo saarana waxaa la isticmaali karaa shan boqol oo sano sidoo kale waxaa halkan ku jira gaas badan ilaa shan goobood ayayna ku jiraan gaaska iyo naftada waxayna kala yihiin daryahdamu afgandajeg katawas helman iyo hiraad masaaxada ay ku fadhiyaan inta ay ku jiraan gaaska iyo naftada waxa ay gaaraysaa laba boqol oo kun oo kilomitir iskuweer iyo inka badan بمقدار 200 ألف كيلومتر مربع وأزيد منها isagoo saadaalinaya mustaqbalka wanaagsan ee reer afghanistan ayuu wasiirka macdanta iyo batroolka imaarada islaamiga waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow ay rajeynayaan in kheyraadka laga soo saaro dalka uu ka bato kuwa ay soo saaraan dowladaha dhaca khaliijka ee hodanka ku ah shidaalka sida kuweyd iyo sacuudiga أنا أرجو الله تعالى أن ي- أن يسير الأفغانستان أعلى waxaan allah ka rajaynaynaa afghanistan inay noqoto mid ka kheyraad badan sacuudiga iyo kuweyt sababtoo ah halkan waxaa ku yaala dhul badan oo ay ka buuxaan gaas nafto lithiyom iyo kuwo kale insha allah waxay arrintaasi ku dhici doontaa shan sano ama toban sano gudahood haddii aan nagula salladin dagaalada ay soo qaadaan dowladaha shisheeye مسلطة من الأجانب mid ka mid ah macaadinta uu allah hodanka uga dhigay afghanistan waa macdanta loo yaqaano lithyamka oo loo isticmaalo bateriyada gawaarida wuxuuna al-wasiir shahaabudiin uu sheegayaa in hal gobol oo ka mid ah gobollada afghanistan lithyamka ku jira uu ku filan yahay toban bilyan oo gawaari bateriyadood iskaba daaya gobollada kale الليثيوم في أفغانستان موجود بمقدار كبير في بدخشان وفي نورستان وفي بامیان وفي هلمند وفي هرات وفي afghanistan waxaa ku jira tiro badan oo lithiyam ah waxayna ku jirtaa badakhshaan nuuristaan baamiyaan helman iyo hiraad iyo gobollo kale lithiyomka keliya ee ku jira nuuristaan waxay ku filan tahay toban bilyan oo gaari baterigooda waana keliya lithiyamka ku jira nuuristaan waxaan wadnaa mashruucan ku bixinayno maadada lithiyomka oo lagu maalgashanayo waxaana noo yimid shirkado badan waan siin doonaa kadib markii uu ogolaado amiiruulmu'miniin insha allah قد جاء لنا الكثير من الشركات إن شاء الله بعد إذن أمير المؤمنين حفظه الله نعطي إن شاء الله imaarada islaamiga afghanistan ayaa juhdi iyo dadaal dheeraad ah ku bixinaysa sidii u soo kaban lahaa dalkan oo muddo laba qarni jihaad barakaysan la galay saddexdii imberaadoriyadood ee dunida ugu tunka weynaa waana ingiriiska midooda sofiyeed iyo maraykanka afghanistan ayaa hadda noqotay goob ay isha ku wada hayaan shucuubta muslimiinta iyagoo xaqiiqsaday in dariiqa jihaadka iyo isku xukunka shareecada islaamka uu yahay waddada keliya ee ummaduhu ku hormari karaan adduun iyo aakhiro isagana xurayn karaan dawaaqiidda xoogga ku maamulaysa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شعاعا من الأمل الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى